munaasabaddan oo la goxsayay maalinta dhalinyarada soomaaliya way ballanka qobaday magaalada baydhabo ee xarunta ku meeldiirka koonfur galbeed wayna agaasintay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaro koonfur galbeed xafladda oo ee xuska maalinta dhalinyarada way ku qayb galay wasiiro ku tirsan koonfur galbeed guddoomiyaal agaasimayaal ururada dhalinyarada ee ku dhisan koonfur galbeed haanraabta iyo qeybo shalduban ee bulshada rayidka munaasabada anti dareerta weyba khudbado shalduban oo hambalyan badan miilo ku jeediyay mas-uuliyiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya oon ka horeeyaan wasiirada koonfur galbeed ku tirsan gudoomiyaga dhalinyarada koonfur galbeed suldaan maxamed iyo munaasabada ku dowhay weynu isku hadalay ahmiyadda dhalinyarada iyo inlayin bulshada ilaahay mahadun sugan ayti oonay suurtageliyay inay xafladan qurux badan inayska kooyna mahad kadib dhalinyarada soomaaliyeed geeka weli in dabaal degahayaana xornimadii insheedhaan tum iyo sidiidii dhalinyara oo laka magacaabay s y l lahkugaabi somali youth liber dhallinyaradaas sida waad ogtiin sida dhallinyarada geeka fursaddan haysana miin haysana isgaarsiin ma haysana walbarasho tayale ma haysana keliya walay oo kamid oo wali haayana inay wadan kiisho xornimadaha ka dabaalaan taasna ka guulaysadeen wali aan rajeeyay intii dhimateena ilaahay intii naaraysa intii noolna ilaahay intii bosfoy lee wanaagsan jeeyay gudoomiye ku-xigeenka arrimo samafalka maamulka gobolka baahi oo khudbad ku jeediyay xuska maalinta dhalinyarada soomaaliya ya sheegay in dhalinyarada iyo oyinhaano lan adeegsado koro meelo fayl iyo weliba humaanta dhalinyarada geeka una maamusaha inuu meelo hogaansho maamada degmada baydhabo maamahindiya iyo dhalinyarada sharafta leh dhalinyarada waylana marka koowaad iyo marlamaad mar saddexaad hambalyo maylanaha way atina xooga qaranka soomaaliyeed xooga qaranka inta badan soomaalida way inkasahayna ciidamada sax ciidamada ayi laakiin ciidamada way ku dhakooyenaha dhalinyarada ku dhakoyen marka dhalinyarada way ahaa xoogi dalka soomaaliyeedu wasaaradda ha-adaasinti maamuskan iyo xafladana ma hasanta laakiin waylanaha ini oo dhalinyarada iyo hegta la jiheeyey in badan la dhiirigeliye khataraha iyo waajihi koraan laku dhiirigeliye fursadaha iyo helo koraan la bilaariyey waayo way weele dhallinyarada oo liinjihayna qolo kale weli ay liin ogaynaya jiheeyaase wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaro koonfur galbeed salmaan cali shucayb iyo dhalinyarada reer koonfur galbeed meel kastiyo horogaanka la dardaarmay inay waqti show ku faa'iidaystaan wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan wasiirada oo maanta ka soo qaybgalay xafladdan qiimaha badan sidoo kale waxaan rabnaa inaan meeshaan ugu mahadnaqo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed oo haweeney maalin garabtaag u ah dhallinyarada reer koonfur galbeed kuna dhiirigeliyo horumarkoodana ka shaqeeyo iyo ka mid ahaanshaha hay-adaha dowliga ah oo u mahadnaqayna madaxweynaha dowladda koonfur galbeed dhallinyarada reer koonfur galbeed meel walba oo joogaan waxaan kula dadaarmaa in wakhtigooda ay ka faa'iidaystaan ilaahay ay ku xirnaadaan ugu horeen marka labaadna in ay ka shaqeeyaan nabadda horumarka deegaanka lana shaqeeyaan dowladnimadana ka shaqeeyaan dowladdana ay la shaqeeyaan insha allahu tacaala sidoo kale waxaa kula daarmaa in wakhtigooda ay ka faa'iidaystaan xirfadaha naftooda ay ku horumarinayaan ay bartaan si ay beri bulshada wax ula qaybsadaan